waa tahay madaxweyne marka laga tago waxyaabaha qabsoomay iyo kuwa dabcan gacanta lagu hayay haatan hawshoodii socoto ama horumarinta ha ku saabsanaadeen ama kaabayaal dhaqaale iyo dhismo garoomo iyo dekada ha noqdeen hadda dowladaadii cimrigeedii waxaa ka hadhay muddo laba sano wax ka dhiman yihiin maxaa miiska idiin saaran oo ku saabsan waxqabadka aada doonaysaan labadan sano inaad hirgelisaan oo ugu muhiimsan waxa wey horta faceka koowaad hadda mashaariicda markay bilaabato khasab ma aden anigu inaan dhamaystiro waxa weeye mashaariicda inay bilaabato oo qaarna dhamaadeen qaarna meel fiican marayaan qaarna bilow yihiin anagu dawladada way dhamaan karta ana waa tegi karaa laakin waxa weeye in waxaana ka rabaa fikirkii iyo aragtidii iyo bilowgiibaa muhiim ah waxa weeye mashaariicdana waa dhamaanayaan garoonka gaalkacyood iminka ilaahay sanad guriga ku dhamaanayaan garoonka garow waa gebagabo xoogaa yaxano laxaan naga dhiman hadda u raadinayo insha allahu ayaa dhamaystiri doonta boosaasu wuu dhamaystiran yahay dekada faceka koowaad afarlaatan afarlaatan bilood gudahood buu ku dhamaan doonaa insha allahu wadada ceeldaar ceelgaab waxaan rajeynana inay dhamaato oo waktiga aan joogo ilaa baran iyo kashada ay dhaafto wadadan gaalkacyo iyo garowe waxay ku dhamaan doonta sanad gudahood insha allahu waxaaso dhan way mashaariicdaaso dhan way soo dhamaanayaan waa soo abjarmi doonaan kabacdan in loo gudbo faceka kale oo ah jidadkii dhulkeena geli lahaa oo dhan ama bari ha aadaan ama galbeed ha aadaan markii laamiga laga dego mid east iyo west labadaba in jidad wadanka waxaan rabnaa ade hadda wadadan geli doonta garowe ay waxay noqonaysa waddadii u horreysay ee inta laami ah ka tagta jidka dheer ee gasha badeena gasha binoqonaysa waa tii u horreysay dabcan taas keliya annaga nagu filan waxaan u baahana meel walba jid laga bixiyo oo dadkeenu kalluunka laga soo qabto maanta xaafuun ama baargaal ama ay waxaan rabaa in laga dhoofin karo ama qardho ama garoowe ama boosaaso ama gaalkacya laga dhoofin karaa la rabaa marka in aanu bilowno mashaariic kale face kale mashaariicda kale oo ahayd jidadkaas gelaya badda iyo kuwa aadaya galbeedka ilaa dhulkeeda waxaan rabaa cadaalad meelo oo waxaan rabaa soor iyo sanaag iyo cayn iyo labtigooda jeedkeena aadaan baan rabaade waxaan rabaa garoomada cusbaa inaan hadda waxaa noo qorshaysan baran iyo buuqood leh in eeraboradoodii feska labaad noogu jira insha allahu inkastoo qaarkood hadda rajo fiican baan leenahay oo dhaqaale meelo kale hadda ka filayna inay nooga yimaadaan waxaaso dhan mashaariicda noo raxman weeye dekadina waxay ku koobnaanaysaa boosaaso maya waxaan u baahan nahay in meelo kale garaxad oo kale hadda dekadeedii inaanu laga qabto oo faceka labaad mashaariicda ay noo gashay insha allah waxaaso dhan waxa weeye kollay waxda anaga niyadeeda ku jira inay hirgelayaan iyo ilaah baa ka warqaba laakiin de anagu go-aankaygoo kaas weeye madaxweyne waxaad tihi dekada garaacad facekeeda labaad facekii hore maxaa idinku qabsoomay waxa waxay ahayd waa taanu hadda u tagay sacuudiga waa taanu isu soo aragnay ninka la yidhaahdo suldaan bin naasir iyo raggiisii mudda hadda ka daba wareegeynay oo hawshaasi aanu lahayn waxa ka qabtaan eyrad kuma kali isuma nahalaynaynin waa taanu keenay kamiryaal kale oo nimankii looran jiray china railway number five waa ti ay ku sameeyeen surveyga dhowr jeer yimaadeen hadda qoladi kalaayo laftigoodu oo survey kale ku sameeyey marka way socotaa laakiin waxa weye waxaa noosoo urura weli dhaqaalihii wax lagaga qaban laha insha allah mudane madaxweyne xilligii ololahaga doorashada waraysi aan kaa qaaday waxaad igu tiri waxaan doonayaa shantaas sano puntland oo horumartay dekada leh garoomo leh ammaan ah sumcad leh inaan ka tago rajadaadii noocaas ahayd ma meesheediiba mise waa ka sokaysaa maanta wallahi adeer rajadeedu waa aada boo fiican tahay intii ilaahay ka baraynayna in badan baa ilaahay nooga hirgeliyay alxamdulilah ilaahay baa in yani aan u mahadnaqno ay runtii waajib nagu tahay qofka bini aadamka wuxuu sheega waa iska war iyo waxaa ilaahay kugu aadin ama fikirkeeda uusan ku siin ama taleedeeda uusan ku siin ama hirgelintiis isagu uusan kula hirgelinin oo de ilaahay uusan idminin ma qabsoomayaan alxamdulilah wixii qabsoomay ilaahda mahadeera iskale annaga dadaalka un baa nala faray isaga ayaana ka rajeynaynaa inta kale oo naga dhiman inuu noo dhamaystiro waxaan u baahannahay inaan niyad niyad salim ah oo wanaagsan la nimaadno dadaalna aan muujino waxa kale inta kalena dee hirgelinteeda ilaah baa iskale isaga aan ka gelin doono insha allah
waxyaabahan xasuusto oo ka mid ahaa arrimihii ballanqaad amaba aad ii sheegtay waraysi kan ka horreeyo sidan oo kale dabcan u dheer oo aan kula yeeshay waxaad igu tiri madaxweyne shacabka puntland waa shacab dowladnimada u kuboon haddii aad hadda intaad waagi hore ka ogeyd in ka badan aad ka ogaatay shacabka puntland dowladnimada ma u kuban yihiin mise uma kubana maanta dadka shacabka soo dad aada u wanaagsan weeye dad nabad jecel weeye dad soomaaliya weeye dad wadaniyiina oo soomaalinimada ay ku intaha weye runtii been makama sheegayo yani si gaarna uma faaninayo dad waa iska jiraan bulsho kastoo meel ku nool dad ama horumarka aan jeclayn ama aragti horumarineed aan lahayn ama sharci darrada iyo dhibta dalka ka jirtaahi dad baa ku bulaalo oo ay ugu badisaa marka dad noocaas inay iska jiraan waa ay dhici kartaa laakiin waxaan isleeyahay boqolkiiba sagaashan dadka reer puntland sida aada wanaagsan weeye horumarkana jecel soona dhaweynaya xukunka iyo kala dambeynta iyo dowladnimadana ay aada ugu weyntahay wey waxaan rabaa su-aal kaftan inaan ku weydiiyo madaxweyne wariyaal ahaan markaanu kaftamayno waxaan dhahnaa madaxweyne gaas ma ahan gaaskii xilliga ololaha laba kun iyo saddex iyo toban iyo laba kun iyo afar iyo toban xiriirka dhow la lahaa wariyaasha iyo warbaahinta aaminsanaa in fikirka iyo madax banaanida hadalku ay tahay mid xor ah maxaad uga jawaabi lahayd arrintaas maxaase adugu laftigaagu fikir ka qabtaa wariyaasha iyo warbaahinta waata waxa wey walaalkayow nin maanta social media iyo t v iyo radio wax ka sheeg looga badan yahay cabdi horta muu jiraan u malaynahaya waxaa laga yaaba wax ka sheegaas waxaan qaarna wax ka jeeg qaarna is waxba ka jeeg laakiin waxaa muhiiman kuu sheegaya aniga wax ka sheegayga iyo dowladda wax ka sheegeeda iyo dadku xor bay u yihiin laakiin waxaad rabaa idinka laftigiisa wariyayaalow waxaan rabaa waxa la yihahda responsible journalism qofka wariyahahi ma haysto brand check wuxuu doono yidhaahdo wuxuu doonana ku hadlo ciduu doonana caayo ciduu doonana aflagaadeeyo abuuro khalkhal siyaasadeed waan ogahay raadiyaasha qaarkood oo puntland ku yaalaahay mararka qaarkood waxyaabaha ay ku hadlaan runtii waa insankan oo virus weeye oo wax nabadgelyada iyo security puntland wax yeeli kara weye wax noocaasi markay dhahaan adeer ma aanin dabaa imaanaysa tallaabo mararka qaarkood in la qaado laakiin how often ilaa saddexa sano aan jirnay madaxweyne ahaa imase weliyaa la xiray labaatan miya soddoniyo miya maya adeer waxa weeye waxaan rabnaa marka intaasna miyaan dowda wax laga sheegay waa laga sheegaya mubsaadiyaa lagu qoraa raadiyada ba laga hadlaa t v a caytamo waxay doona ku hadla waxaasoo dhan waxa weeye de xorriyadda qolka oo de anagu aanu sii dinay kamid tahay marka laakiin mararka qaarkood qofku wuxuu doono ku hadlo oo uu qaato moogtahay in uu de xor u yahay waxa wey waxaa la yihahda adeer xor xornimadaadu waxa weye limit limitkeedu waxa weeye in aysan dhibaateen xorriyadda qofka kale marka haddii adig actionka aada qaadaysaah ay dhib u geysan karto qof kale nabadgelyadiisa sharaftiisa karaamadiisa iyo cilmigiisa wax u geysan karto aa lagu qabanaya
waa tahay taasi madaxweyne waa dhinacii dhaliisha dhinaca samaha warbaahinta puntland iyo wariyaasha dabcan oo aan filayana wada shaqayn badan iyo xiriir leedihiin dabcanna aad fahmayseen wax fara badan oo waxqabadkaagii iyo dowladda waxqabadkeedii iyo horumarkii dalka ay gacan idinka siiyaan bal dhinacaasan markaa ka fiirisid maxaa dhihi lahay waa fiican adaa waxa wey ama de idinku baa sheeg sheegaya ano hadda dhib badan oo anay wariyaasha naga dhexaysaa ma jiraan shaqay leeyihiin shaqadooduna waxa weye dadka inay macluumaadka gaarsiiyaan inay wixii khaldan nasxaan ay sheegi kara wixii dhaliil oo jira dabcan sababta waxa weeye mid waxaa la yihahdaa waa branchka amase qeybta afraad ee dowladnimada la yihahdaa marka waxa weeye iyaga oo nidaamka dawliga raacaya inay wax saxaan qaabka muujiyaan si xoriyada ay maarata shaqadooda u gutaan de dembina aysan gelinin oo cidna aysan ku takrifin oo ku joorfurinin ayaa muhiim ah waana soo dhaweynayaa dabcan duruufo adag bay ku shaqeeyeen wariyaasha laftigooda waan ogahay laakiin haddana waxaan rabnaa in shaqo journalism ah in ay qabtaan shaqadii saxaafadda of saxda ahayd ay qabtaan annaa ku taageerayna